إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax ayaa xalay ciidamada jubbaland waxaa lagula beegsaday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ciidamada puntland qaarkood ayaa la dilay kadib qarax ka dhacay duleedka magaalada boosaaso madaxweynaha dowladda federaalka ayaa durbadiiba wasiirada xukuumaddii dhacday waxa uu ka joojiyey in ciidamada amar ay siiyaan mid ka mid a wadaadada ictisaamka oo si indhala-aana u taageeray farmaajo markii la dooranayay ayaa haatan si adag uga soo horjeestay maamulka islaamiga ah ee galguduuda ayaa dowro sharci ah waxa uu usoo gebagabeeyey imaamyada iyo mu'adiniinta masaajidda ku yaala degmada galhareeri mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa nabadoon waxay ku caleemo saaratay deegaan ka tirsan gobolka gedo inta waa qodobadii warku waaweyna dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qarax ayaa xalay ciidamada maamulka jubbaland waxaa lagula beegsaday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xaafadda fiya afmadow ayaa la sheegay qaraxu in uu ka dhacay hal askari ayaa la xaqiijiyey inuu dhintay mid kalena uu dhaawacmay waxaa suuragal ah khasaaro inuu intaasi ka badan yahay waxay tana ku soo aadaysaa iyadoo shalay qarax uu ka dhacay deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo lagu beegsaday ciidamada jubbaland ciidamada jubbaland ayaa halkaasi dhimasho iyo dhaawaca ku noqday gaari ambalaas oo dhanka magaalada kismaayo ka yimid ayaa usoo gurmaday ciidamada si meydad iyo dhaawacyo uu qaado laakiinse ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dhabaha u galay oo gaarigaasi ambalaasta rasaasayey dabadeedna gadaal iyo dhanka magaalada kismaayo ayuu u cararay xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay weerarada ku haysaa ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo ciidamo ka tirsan kuwa puntland ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen qarax ka dhacay inta udhexaysa magaalada boosaaso iyo buuraha galgala ciidamadan ayaa si gaara waxay ula shaqaynayeen shirkadda shisheeye ee puntland ka howlgasha ee saarsan la yidhaahdo laba askari ayaa dhimatay laba kalena waa ay dhaawacmeen gaari qooqan ah oo ay saarnaayeenna waa uu gubtay ka gadaal markii xarakada shabaab almujaahidiin maalintii shalay ay qarax la beegsatay waxaa suuragal ah in khasaaraha ciidamada gaarayay intaasi uu ka badan yahay ciidamada puntland iyo kuwa shirkadda saarsan ee puntland ka soo jeeda ayaa marar kala duwan waxaa sidan oo kale deegaanadaasi lagula eegtay qaraxyo iyadoo askarna laga dilay kuwana laga dhaawacay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa durbadiiba wasiirada xukuumaddii dhacday waxa uu ka joojiyey in ciidamada ay amar siiyaan wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ayaa waxaa la sheegay in ciidamada aanay amri karin islamarkaasina waxaa la hoosgeeyey taliyaha milatariga dowladda federaalka ah inkasta oo wasiiradu ay sii shaqaynayaan oo shalay ay fadhi yeesheen haddana dhanka ciidamada ayuu ka joojiyey farmaajo asigoo shaki dhanka amniga ah qaba waxaa adag inay is-aaminaan xubnaha dowladda federaalka ah farmaajo ayaa waxa uu ka shaqeeyey in baarlamaanka uu ceeriyo xasan cali khayre oo ahaa ra-iisul wasaaraha waxaana kusimin ra-iisul wasaare uu ka dhigay mahdi maxamed guuleed maraykanka oo farmaajo ay saaxiib dhow ahaayeen ayaa waxa uu cambaareeyey tilabada xilka looga qaaday ra-iisul wasaaraha ma cadda in warka maraykanku uu yahay mid ummadda lagu jahwareerinayo oo farmaajoay asiga hoos iska ogaayeen iyo in kale mid ka mid a wadaadada ictisaamka oo si indhala-aan u taageeray farmaajo markii la dooranaya ayaa haatan si adag uga soo horjeestay maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya maxamed idris oo ka mid ah wadaadaha ictisaam islamarkaana deegaan ku ah waddanka maraykanka muddo saddex sano ahna ku xabeybanayay taageerada madaxweynaha dowladda federaalka ayaa haatan bilaabay inuu si adag uga soo horjeesto shalay markii la dooranayay farmaajo wuxuu ku tilmaamayay hogaamiye sharci ah haddana wuxuu ku tilmaamayaa in isaga iyo madaxda kaleba yihiin faashiliin haddaan xataa doorasho sharciga ayan jirin haddaan xataa xorriyad ayan jirin iyo nidaam aanu jirin adeerayaal macnaheedu ma aha inaydannaan shaqaale ahayn shaqaala tihiin qof sanad joogaya laba sano joogaya saddex sano joogaya maalina aan soo horfaraysanayn dadka odhanayn anigu waa ku guulaysan kari waaye qof kale u keensada marka haddii aad doonaysaan anigu waa ku fashilmay anigu ma qaban karo cunto idinma keeni karo bariis idinma soo saari karo masage idinma soo saari karo haruur idinma soo saari karo un-ku waxay idin keensho iyo faw waxay idin keento ya iyo w f b haddaad qamadi qallalan ka heshaan idinka waay anigu waxba idinma soo saari karo waa inu saad yidhaahdaa dee warku waaba iska cadyahayba hadduu sannad joogo oo laba joogo oo saddex joogo oo afar joogo oo shan joogo oo aanu kiina bariisa keenin dee waaba fashilan yahay muxuu sheegi mar miyay u baahan tahay wuu fashilan yahay waa faashil waa faashil faashil wey weligiisba ha khudbayo weligiisba ha loo heeso weligiisba ha sheego kanaan yeelay kanaan yeelay ya dastuurkii baan qoray dastuur la qoraayo labaatan sano weligiin ma aragteen adduunka laba asbuuc baa lagu qoraa labaatan sano dastuur la qoraayo adig balka war oo lagu leeyahay meel fog baan dowladnimada ka keennay oo dastuur baan qoraynay maxamed idiris ayaa u muuqda mid xaaladda ishaafalateyn ku sameeyey kadibna ogaaday inuusan soconayn hadallada isaga iyo saaxiibbadii ay ku taageereen dowladda federaalka sidaa darteed guuldarradu way dad yar tahaye waxaa la tilmaamayaa inuu doonayo inuu lugta kala baxo ceybtii ay madaxda dowladda federaalka dhaxal siiyeen soomaali iyo sida ay u iibsadeen dekadaheeda badaheeda iyo khayraadkeeda wadaadahan iyaga ah ayaa caan ku ah gebidhaclaynta iyagoo xariifiin ku noqday sida loola shaqaysto maamullada ay beesha caalamku ka dhisto soomaaliya maamulka islaamiga ah ee gobolka galguduud ayaa dowro sharci ah waxa uu soo gebagabeeyey imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidda ku yaala degmada galhareeri waryaheena xaashim cabdinaasir ayaa ka warramaya dowradan sharciga ah oo socotay muddo toddobaad ah ayaa waxaa loo qabtay imaamyada iyo mu'adiniinta masaajidda ku yaala degmada galhareeri ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud imaamyada iyo mu'adiniinta loo qabta dowrada ayaa waxay tiradoodu gaaraysay ilaa labaatan ruux waxaana munaasabada gunaanadka kasoo qayb galay culamaa udiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah imaamyada iyo mu'adiniinta loo qabtay dowrada ayaa sharaxaya casharadii ay ku qaateen dowrada halkan maanta waxaan u fadhinaa dowro soo socotay ilaa toddoba maalin ee al asbuuc soo socotay ayaa noogu dhammaanaysa annagoo ah macnaha masjidii beledka galhareeri oo ilaa sagaal masjid ah mu'adiniintoodii iyo imaamiintoodii ee halkan ayay maanta noogu xirmaysaa dowladaas waxay soo socotay ilaa asbuuc maasha allah casharo badan ayaan ku soo barannay maadaama dadku ay inkastoo ay camalka ku dhex jiraan haddana ay isaga baahan yihiin mar walba in la baraarujiyo oo macnaha lagu tadbiiqiyo marka waxaa lagu baranayay aadaanka ha noqoto iyo ha noqoto salaadihii iyo waqtiyadii iyo waqti oo dhan ayaa lagu baranayay ilaa asbuucay socotay dadkuna wuxuu ka koobnaa dad ilaa labaatan ku dhow ayuu ahaa oo mu'adiniin iyo imaamiin isugu jira marka casharo ayay soo qaateen fara badan oo macnaha ka hadlaya salaadaha iyo waqtiyadooda iyo intaasoo dhan ka hadlaya iyo fadiilooyinka awalan horta ilaahay baa ku mahadsan noo soo gabagabeeyey ama noo suurtageliyey inaan dowladna noo qabto diini ah haddaan nahay imaamyaashii iyo mu'adiniintii degmada galhareeri wilaayada galgaduud ilaahay kaasi ku mahadsan aniga horta waxaan nahay qof ku tirsan mu'aadiniinta mihi laakiin waxaan nahay qof imaamyinta ku tirsan haddaa ilaah yirahdo wax yar ku sheegi doonaa aan ku baraarujan rabaa macnaha qiimada ay leedahay horta imaamyada iyo labadaba laba shay mashruucaan ah diinta islaamka loo jideeyey ay jidaysay aan laga maarmin shacairta islaamka ka mid ah haddaan magaalada laga adimin magaalada magaalba ka nool amase maslan laga kala gari maaha marka shacairta islaamka ay ka mid yihiin labadoodaba waxaan u daran aadanka maamulka islaamiga ah ee galguduud ayaa xoogga saaray waxbarashada diinta islaamka iyadoona ay hadda walaayada tiigsanayso horumarro ballaaran oo dhanka dacwada ah mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa nabadoon waxa ay ku caleema saaratay deegaan ka tirsan gobolka gado abubakar ibraahim geedde ayaa warkan faahfaahinaya munaasabad si eersara ah loo soo agaasimay islamarkaana ay nabadoon ku dooranaysay beesha soonfure oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa ka dhacday qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee gado taas oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isaga kala yimiday deegaanada ay degto beesha munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah culamaa udiin iyo qaar ka mid ah golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gedo ugu horeyn waxaa munaasabadii lagu dooranayay nabadoonka cusub ee beesha soonfure oo ka mid ah beelweynta sadeexada laka soo jeediyey nabadoon cabdulaahi ansaari afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gedo isagoona nabadoonka cusub u soo jeediyey dardaaranno dhaxalgal ah waxaan dhihii sheekha la doortay ugaas yahow hadduu eebbahay amarkii kuu dhiibay islaan iyo qaraababa haddii ushii laguu dhiibtay ogoobeey mas'uul baa tahaye aakharaa madal ah ogoobeey mas'uul baa tahaye aakharaa madal ah shareecadii ilaahayee islaamka ha ka madax taagin agoommaha masaakiinta iyo garoobbaha majaalka u buuxi murtadka munaafiqa iyo mushrika meel ha u bannaynin ogoobay mas-uul baa tahay aakharaa madal ah caaqilku wuxuu maamiyo yuu madal ka sheegaaye shareecadii alle iyo kitaabkaa maanta loo murkay yahaye ogoobay mas-uul baa tahay aakharaa madal ah asaga waxaan dhihi mas-uuliyadda aad qaadatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuugu kaalmeeye saddex qodob waan kaaga digi naftaydana waan la jeclay inaan oga digo waa midda hore guddoon jilicsan waan kaaga digi waa midda labaadee gar eexaadna waan kaaga digi waa midda saddexaade gacan xidhan baan kaaga digi waa bakhaylnimadee saddex qoladaee horkacda ma liibaan waa saddexdee taliyo jiitaa ah taxdaa wadaada ta fanaagood reerkay horkacaan waa jabaa waxaad yeelaysaa taliyo jiitaa ah ha noqone la tasho washaawirhum fil amri fa idaa casamta fatawakal cala allaah laguu sheegi maayo nusuusta waa aad taqaanaa waan hubaa marka hore la mushaaware oo caqliga weydii markay meel dhigaanna ilaahay u tala saara xataa koodii midaan ahayn qaado sidoo kale macalin aadan oo ah nabadoonka cusub ee ay dooratay beesha soonfure ayaa dhankiisa ka hadlay xafladda shaqada lii doortay beesha soonfura ayay dooratay waxaa weeyaan in ayaga u shaqeeyo dadka kaleo walaalaha ah ee muslimiinta ahna aan u shaqeey lana shaqee inta kale eesada iyo muslimiintaba ayagan aan si cadaalad ugu shaqeey si cadaaladna aan ula shaqeeyo si naxariis badan aan ula shaqey insha allahu tacaalaa wixiisna aqli iyo aqoon yari iga geenin wixii aad igu aragtaan oo kas yari ah oo aqli yari ah ayna waa ka cudurdaarana insha allahu tacaalaa inaan lii fiirinin taasna intaasaan leeyahay idoogeysiinayaa adinkana waxaa idinka codsanayaa walaalaha muslimiinta ah dhinac kastaba wada shaqayn wanaagsan insha allah walaayada islaamka wada shaqayn wanaagsan ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee gadow sheekh aadan abuturaab oo ka hadlay munaasabadii lagu caleemasaarayay nabadoon macalin aadan ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay halganka ka socda waddanka isagoona baaq u soo jeediyey guud ahaan qabaa'ilka dega gobolka dalkii waa la qabsaday waa la haystaa cadow ilaahay tabaaraka wa tacaala soo duulay baa haysta kaazi ah cadowgaasi waad garanaysaan maraykan baa ugu weyn dalkuu ku jira faransiis baa ku jira ingiriis baa ku jira etoobiyaa ku jirta kenyaa ku jirta yugandaa ku jirta dhammaan waa ku jiraan cadow ilaahay tabaaraka wa tacala dalkuu ku jiraa dadka la sugayay muslimiinta ah ee dalkan iskale baad ka mid tihiin bal in dal laynaga hays lama oga haddii la og yahayna waa la aaminsan yahay waad og tihiin oo dadkii innaga aabbayaasheen ama awayaasheen rag dagaalama ay ahaan jireen cadow way iska dhicin jireen reersada halkan markuu soo gelayey taariikhdiisa dib u raaca halkani dhul buu ahaa lagu dagaalamay oo cadow laga kiciyey soo saar loolama socdo gobolkan in cadow laga saaray reersada ay ka saara ma ogyahay haddii la ogyahay marka raggaasi rag bay ahaa awoyaasheen bay ahaayeen aabayaasheen bay ahaayeen maanta innagu waynoo fadhiyaan wilaayadii gedo toddoba maxaafadood oo maxaafadaadkii wilaayadu ay lahayd toddobadiiba cadowgaa fadhiya toddobadiiba ixtilaal bay ku jiraan yaa la sugayaa marka etoobiya ma walaalow nooga bax miyay kaaga baxaysaa igaga tag miyay idinkaga tegaysaa maya xoog bay ku tegaysaa sida ceelcadda ay uga tagtay kaa un bay uga tegaysaa dhaqankii wuu fadhiya ree soonfuro maanta naqiibka doortay waa fadhiyaan ilaahay hortiisa markhaati baan gashanaynaa inaan idin gaadhsiinay ilaahay kitaabkiisa u dagaalama ilaahay kitaabkiisa u dagaalama hiilaan idinka rabnaa waxa weeyaan dagaalama oo nafta bixiya oo maalka bixiya oo waxaweye dagaalama oo ragga waxaweye sharaf yeesha oo sharaf bay idinka idinta oo dhallinyaradu dagaalka waa inay galaan oo odayaashu waa inay booriyaan oo xoolaha waa in la bixiyo wa jazaakum allahu khayr si guud marka waxaan rabnaa ikhwaana fillah naqiibkaa maanta aan dooranay waa naqiib islaamiya weye wuxuu ka mid yahay nuqabada islaamiga ah ayuu ka mid yahay kuwii hore loo doortay iyo kuwii hore noogu joogay ayuu la mid yahay ilaahay tabaaraka wa tacala kitaabkiisa ayuuna dadka ku dhaqayaa taasuu ku dhaqaya waxa noo dhexeeyana waxa weye ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisa weeyaan wax kaloo aan isugu imanaynaa ma jirto munaasabadan lagu dooranayey nabadoonka beesha soonfure ayaa ku soo dhammaatay jawi farxadeed waxaana nabadoonka cusub uu waaliga wilaayada islaamiga ah ee gadooshe qaadan abuturaab uu guddoonsiiyey qoray ah kay afartan iyo toddoba ah iyo raayada towxiidka beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si xidhiir ah u dooranaya hoggaan ay ku midaysan yihiin taasoo keentay in qabaa'ilku ay iska kaashadaan la dagaalanka shisheeyaha iyo maamulada soomaalida ah ee la shaqeeya warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan dhegeystayaal saaka waa inaga inta